bismiillaahi araxmaan iraxiim duhur wanaagsan khiyaartaa wada naga dhegaysanaysaa qodobada wararka duhurnimo ee rediyo muqdisho oo idin hayana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay sanad guradii koowaad ee kasoo wareegatay dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xukuumadda soomaaliya oo cambaaraysay qaraxyadii ay dadku ku waxyeeloobeen ee ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya oo maanta tababar u soo xirtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi dowladda kenya oo xabsiga u taxawday sargaal horay uga tirsanaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab aqoonisudaarsi ku saabsan ka hortagga gudniinka fircooniga oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa maanta loo furay qaybaha bulshada iyadoo munaasabadda furitaanka tababarkaasi ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xeerraaryaha guud ee qaranka iyo mas-uuliyiin kale intaas waa qodobadii wararkeenna duhurnimo ugu waaweynaa u diyaargaroow warkaasi waa faahfaahsan oo goor waan idin ambaqaado insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan mar kale ay khiyaarta wada naga dhagaysanaysay warkii oo dhan xukuumadda soomaaliya ayaa cambaaraysay qaraxyadii ay dadku ku waxyeeloobeen ee ka dhacay agaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho axmed cumar munye ayaa faahfaahinta warkan inoo haya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa ka tacsiiyey dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay iridda hore ee madiina gad ee garoonka diyaaradaha muqdisho waxaana uu tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay qaraxa gaar ahaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada midooda afrika ee amisom ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid ka baxsan dhaqanka islaamka islamarkaana ay nabaddiidku ku doonayaan in lagu carqaladeeyo hanaanka dowlad dhisidda soomaaliya waxaana uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarka isagoona alle ugu baryey inta dhaawac ah in uu caafimaad degdega siiyo falkaasi argagixiso ee wuxushnimada waxaa loogu talgalay in lagu cabsigeliyo shacabka soomaaliyeed ee adeegsada garoonka aadan cadde iyo walaalaheenna nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom waan ka xunnahay waxaan ka xumahay oo xanuunka aan la dareemayaa intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa tababar u soo xirtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi cabdulaahi muxiidiin codka ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
tababarkan waxaa lagu baranayay ka faa'iidaysiga khayraadka aadamiga iyo xidhiirka macaamiisha ayaa socday muddo saddex maalmoodan waxaana ka qayb galay afartan ka mida shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xidritaankii tababarkan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysteen aqoon hore uga maqnayd agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ismaaciil macalin cabdulaahi ayaa tilmaamay muddadii uu socday tababarkan in shaqaalaha ay muujiyeen dadaal ku aadan inay ka faa'iidaystaan aqoontii lagu baranayay shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada muddadii tababarka ay qaadanayeen human resource management iyo customer relation management aad iyo aad ayay u sheergaraynayeen aad iyo aad ayay u istiicaabeen u qaateen u rasiifgareeyeen in ay ka dhargaan hay-addanna ay ka faa'iidaystaan runtii waxay aheeday seminaar oo qaali ah oo aan u aragno seminaarada aan bixi jirna kan ugu qaalisan inuu ahaa agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka iyo muhaajiriinta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cumar xuseen caliyow ibro oo ka hadlay xidritaankii tababarka ayaa sheegay inuu yahay mid wax ku kordhin kara hanaanka shaqada wasaaradda waaxda tababarada iyo waaxda shaqaalaha gaarka tababarkan iyo tababarada hadda socday iyo kuwa hadda imaan doona waxay iska kaashadeen hay-ad sosebso waxaan rabnaa in bilaha dhan oo sanad ka dhiman insha allah in tababarada qaybaha kala duwan dhan ay qaataan dhammaan wasaaraddan ay ugu horwarseed u tahay iyo dhammaan qaybaha ay qusayso oo dhan ururudii shaqaalihii jambarkii waxaan rabnaa markaa in insha allah arrimahaasna aan u dhabar adeegno
waajibaadkana saarana ay yihiin haddana waxay dhiman aan dhammaystiri doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cismaan libaax ibraahim oo soo xidhay tababarkan ayaa kula dardaarmay shaqaalaha in aqoontii ay ka faa'iidaysteen ay u gudbiyaan shaqaalaha kale aan ka qaybgelin tababarkan oo isugu jira labada qaybood maamulidda khayraadka aadanaha iyo maamulidda xiriirka macaamiisha markaan ka hadlo xiriirka macaamiisha aaduu u liitaa dhammaan wasaaradaha waxawaaye haddii wasaaradda xiriirkeedii oo macaamiisha ay la leedahay uu xumaado macnaheeda waxawaaye u adeegidii waxaa meesha ka baxaya isku shacabkii u adeegidiisaa meesha ka baxaysa marka xiriirkaasna in aada loo wanaajiyo waxaan samayn doonaa oo la samayn doona waxay tahay annaga ma dhacayso hadda sida ay socoto laguma shaqayn karo in dadka noo imaanaya oo shacabkana wakhti aan u samayno oo maalin aan u samayno ilaba waxay noqotaba oo ay imaanayaan wixii ay meeshaan maaragtay wasaaradda ay u soo aadeen loo qabanayo in wakhti aan u samayno idinkan waxaa la idinka rabaa tababarkan ayaa wuxuu qayb ka yahay horumarinta shaqaalaha soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro aan weli soo marin shaqa dowladeed
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha waxbarashada ee dalalka kenya iyo sidoo kale dalal kale oo caalamka ah isaga oo kala hadlay arrimo ku aadan iskaashiga dhinaca waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dhowaan lasoo bandhigi doono natiijooyinka ay heleen ardaydii ka qayb gashay imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ay ka qaaday iskuulaadka qaar ka mida gobollada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare cabdiqaadir cabdi xaashi oo si jira ayd ku qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaa waxaa wax ka weydiiyey arrimaha ku aadan kulamadan uu la yeeshay mas-uuliyiintan dhinaca waxbarashada ee ay ka mid tahay dalkaasi kenya waryahayaga cusmaan maxamed aadan oo ugu horeyn uu u sharaxay arrimaha ku aadan kulamada iyo iskaashiga wasaaraddu ay la leedahay dalalka caalamka ee ku aadan dhinaca waxbarashada gaar ahaan arrinta ku aadan natiijada ardaydii gashay imtixaanka midaysan ee wasaaraddaasi
ujeeddadu waxayd inaan ku dhisno meelaha aysan jirin xiriir wasaaradda waxbarashada hidaya tacliin sare iyo wasaaradaha waddamadaas ka jira oo dhigeega ah si aan soo kaashano majaalka waxbarashada soomaaliya tacliinta sare iyo hiddaha horumarintoodii nairobina waxaan iyadana u maray inaan la kulmo safiiro iyo hay-ado la shaqeeya wasaaradda waxbarashada hidaayo tacliinta sare qeyba ka mida dad badan badan la shaqeeya laakiin kuwo kooban oo markii ama safaro deg dega ku jireen oo yiri maaragtay waqtigaasaan isar karra annaguna aan aada ugu baahnayn inaan la xiriirno oo isaga ogaano oo dano aan ka leenahay wasaarad ahaan oo ay ugu horeyso maarata si loogu heli lahaa ardada soomaaliyeed oo sanadkan ka baxaya waxbarashada hoos dugsiga sare waxbarasho jaamacadeed loogu heli lahaa tunisia waxaan kula kulmay markii u horeysay madaxa ururka layra alasco oo ah jamciyad ay leedahay hay-adda ay leedahay jamciyadda carabtu oo u dhigantay unescada caalamkooda leeyahy oo ah hay-adda dhaqanka iyo waxbarashada iyo cilmi baarista adduunka dhigeeda jaamacadda carabtu leedahay waanu kula kulmay doctor cabdallah almuxaarif in la yihaaho waxaanu kala hadalnay sidii alasco ay nooga taageeri lahayd waxyaalihii soomaaliya ay ka qaban jireen oo waxbarashada xaggeeda waxaa jirtay oo hadda si gaar aan uga codsaday macadka sidam oo tababarka waxaa looga jeeda somalian institute of development and management baa la dhihi jiray sidam waxaa lagu tababari jiray dadka maaragtay muwadifiinta dowladda oo ka shaqeeya xabsida dowladda alaska markaas gacanta ku hayn jirtay oo bixin jirtay kharashkeeda iyo bixin jirtay marka inay naga dacmiyaan oo nagala shaqeeyaan dib usoonoleyntiisii iyo inay dowladaha jaamacadda carabta maadaama safaarad walba waddan walba ana hadda kulahayn anagu safaaradda uusan joogin oo jaamacadda carabta ah inay nagala shaqeeyaan sidii dowladahaas aanu xiriir wasaarad ahaan dhinacii haweenka daraasiga iyo tababarada takhasusiga ah oo ah maaragtay gaar ahaan caafimaadka iyo handasada iyo maarata waxa la yidhahdo engineerinka la yidhahdo iyo waxyaalaha nafcu ku jiro dalka waxa lagu soo dhisi karo inaan igala shaqeeya waddamada carabtu siday nooga dacmin lahayen kadib waxaan anugu intaan halkaan ka tegin la sii sameeyey xiriir oo shaksi ah oo bilateral oo ka ka madax banaan alesco ee dowladda tunisia wasaaradaha u qaabilsan tacliinta sare waxbarashada iyo hidaha oo sidaad arki doontaan ay joogaan saddex wasiiroo kala duwan wasaarada aada u waaweyn oo tan ugu yara afartan shan konton sano jir ay dhisan tahay waxaan runtii odhan karnaa waa waxa annaga na qanciyey guulla ah inay runtii si aada u dhaqso badan noo siiyeen noo siiyaan haddii alla leeyahay waktigii aan ka codsanay marka wixii aan ka rabnaa ay nala garteen oo runtii si ay ku jirto walaalnimo iyo soo dhaweyn iyo furfuraan ay ajiibeen dalabaadkii aan weydiistay waxaan weydiiyey wasiirka waxbarashada inuu naga caawimo daabacaadda buugta madbacdo waaweyn oo horumara bay leeyihin wasaaraddooda daabacadda kutubta tababarka macalimiinta sidaan xalay sheegayay waxaan la yaabnay ardayga iskoolka sare dhiganaya macalinka dhigaya dugsiga sare macalinkiisu qofka macalinka ka noqonaya dugsiga sare waa inuu shahaada magisterka haysto masters degree inuu haysto waa haddii kale macalin ma noqon karo classroomka fasalka ma hor istaagi karo haddii alla kuwaya marka in annagu maanta ma gaari karo halkaa lakiin in nagala shaqeeyo tayeynta macalimiinta tababarkooda in hadday noqoto in loo qaado xagga qaarkooda oo lagu soo tababaro noola socoliyo iyo in halkan macadkii tababarka macalimiinta inta ka furo ay macad adag oo aada u adag la tayeeyo na loo sameeyo oo dowladdu leedahay oo maarata macad adaga oo ka adag ka baxsan kuwa jaamacadaha ka jira xataa tan jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka baxsan in la sameeyo oo macadkaas uu noqdo kii la foole kuliyadda la foole oo tababarka macalimiinta ka shaqayn jiray oo kale laakiin la isugu tago dowlado badan aan la kaashano oo meelo badan la kaashano way naga ajiibeen wasiirka waxbarashadu arrintaa uu naga aqbalay waxay kaloo naga aqbaleen wasiirka tacliinta sare uu aan weydiistay in sanadkan ay naga siiyaan waxbarashada waxnaga siiy
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir cabdi xaashi oo u waramayay warbaahinta qaranka islamarkaasina faahfaahin ka bixinayay kulamo heer caalamiya oo uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dalalka caalamka iyo hay-adaha qaabilsan dhinaca waxbarashada oo ku aadan sidii iskaashi buuxa oo dhanka waxbarashada ahi ay wasaaraddu ula yeelan lahayd waxaana waraysigaasi noo soo qaaday wariyahayaga cusmaan maxamed aadan aqooni sudaarsi ku saabsan ka hortagga gudniinka fircooniga oo socon doona muddo saddex maalina ayaa maanta loo furay qeybaha bulshada iyadoo munaasabadda furitaanka tababarkaasi ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kuxig iyo sidoo kale xeraalyaha guud ee qaranka iyo mas-uuliyiin kale maxamed cali axmed rooraaye ayaa ku sugan goobta ay munaasabadu ka dhacayso maxamed may maqashaan bal waxaad faahfaahin naga siisaa tababarkan maanta la furay
aqoon iswadaarsigani ku saabsanaa joojinta amaba ka hortaga gudniinka fircooniga ahaa waxaa ka qayb galay sida aad sheegtaba qaybo kamid ah bulshada rayidka oo iyaga la doonayo in ay dood ka yeeshaan kadibna war ay kasoo saaraan markii ay ka doodaan kadib oo ay falanqeeyaan waxaa goobjoog ahaa xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdiqaadir sheekh cali waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdullaahi calaat roble wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xubno ka socday maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland iyo sidoo kale een, qaar ka mid ah een, ardayda iyo macalimiinta een, wax ka dhiga een, jaamacadaha Een, runtii een, ujeedadu waxay ahayd een, in een, la joojiyo een, gudniinka fircooniga iyadoo laga eegayo een, dhinaca qanuunka iyo dhinaca shareecada islaamka intaba een, oo goobta waxaaba joogay qaar ka mid a culimaa diinka oo iyagu loogu talagalay in xagga een, shareecada islaamka een, waxa ay ka qabto gudniinkan ay ka eegaan oo ay soo bandhigaan een, doodooda Een, waxaa halkaasi ka hadlay oo mas-uuliyiintii een, khudbadaha jeediyey ka mid ah sarkaaliyaha guud ee qaranka dr axmed cali daahir waxa uu sheegay in aysan jirin qaanuun rasmiga oo tilmaamaya ah, een, mamnuucidda een, gudniinka fircooniga een, oo hadda dowladdu ay leedahay waxaana sidaasi awgeed uu tilmaamay in een, dib u eegista een, xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo hadda socda in ay rajeynayaan in ay ku daraan een, qodobada la xiriira een, joojinta een, amaba mamnuucidda een, gudniinka een, fircooniga ah waxaana uu sheegay in marka ay arrintani qaanuun noqotay kadib een, in uu rajaynayo in ay yaraan doonto amaba ay meesha ka bixi doonto Een, waxaa sidoo kale hadlay wasiirka een, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cabdiqaadir sheekh cali oo ku dheeraaday runtii een, waxa shareecada islaamka een, iyo sidoo kale mabaadiida caalamigaba een, gudniinkan ay ka qabto waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in marka laga hadlayo gudniinka in lagu saleeyo oo aas-aas looga dhigo een, sharciga islaamka waxa uu sheegay in een, arrimahaasi oo idil in ay nooga filan tahay een, ku dhaqanka een, diinteena islaamka een, waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan een, ay ka shaqayn doonaan een, sidii lagu cirib tiri lahaa een, gudniinka fircooniga islamarkaana een, sida ugu habboon een, een, loogu gudi lahaa een, gabdhaha een, soomaaliyeed waxa uu sheegay in dhibaatooyin aada u badan ee runtii ee gudniinka fircooniga inuu ku hayo dumarka Een, waxa uuna sheegay in iyaga oo kaashanaya qeybaha bulshada een, oo ay ka mid yihiin culamaa udiinka in ay rajaynayaan in een, arrimahani ay wax cad laga qabto maadaama uu sheegay in marar badan ay soo lalaabteen oo laga hadlay een, waxa uu sidoo kale ka hadlay halkaasi wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka qayb qaadan doonaan een, baahinta een, arrimaha la xiriira ama ololaha loogu jiro een, hadkinta iyo joojinta gudniinka fircooniga haddana een, qayb badan oo ka mid a ololahaasi inay ka qayb qaateen waxa uu sheegay runtii in bul- bulshada uu ka muuqdo een, dadaal iyo olole xoogan oo een, lagu joojinayo een, gudniinkani fircooniga waxaana uu sheegay in een, culimaadiinka soomaaliyeed looga baahan yahay in iyagana een, ay sii xoojiyaan een, doorkooda ku aadan een, ka qaybgalka een, barnaamijyadani lagu mamnuucayo een, gudniinka fircooniga aad baad umahadsan tahay maxamed cali axmed ruuraaye ayuu ahaa wariyahayaga oo faahfaahin ka bixinayay aqoonish wadaarisa ku saabsan ka hortagga ama joojinta gudniinka fircooniga ah oo maanta ka furmay magaalada muqdisho kaasi oo socon doona muddo saddex maalin ah islamarkaasina qaybaha bulshadu ay uga doodayaan sidii loo hakin lahaa gudniinka fircooniga ah dowladda kenya ayaa waxa ay xabsiga dhigtay sargaal horay uga tirsanaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay alban rashid oo ahaa sargaal horay uga tirsanaa ciidanka militariga ee waddanka kenya markii looga shakiyey inuu gacansaar la leeyahay ururka argagixisada ah ee al-shabaab ninkan oo laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaala deegaanka kombani kana tirsan magaalo xebeedka mombaasa ee waddanka kenya ayaa waxaa gurigiisa laga soo helay sawirro uu galay soddonkii mey ee sannadkan bamgacmeedyo iyo walxaha qarxa kuwaasi oo tuhun ku beeray laamaha amniga ee waddanka kenya albaan raashid ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dil odayaal lagu laayay deegaanka kawaale isaga oo qayb ka ahaa rag dhowra oo laamaha ammaanku ay baadigoob ku hayeen warbixin ay soo saareen booliiska waddanka kenya ayaa lagu sheegay in master raashid shaqada ciidanka uu ka fadhiistay markii uu militariga dalkaasi uu ka tirsanaa muddo laba-iyo toban sana ah waxaana la rumaysan yahay inuu haatan ururka argagixisada ah ee al-shabaab u qaabilsanaa qorista dhallinyarada doonaya inay ku biiraan ururkaasi dowladda kenya ayaa sheegtay in dhowaan albar rashid alla horkeeni doono maxkamadda si loo mariyo cadaaladda iyadoo ballan qaaday in dambiilayaasha kale ay soo qaqaban doonaan laamaha amniga waddanka kenya maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan howlaha lagu dhisayo waddooyinka magaalada muqdisho iyadoo si habsamile ay uga socdaan magaalada muqdisho dhismaha waddada wadnaha oo halbowlow ah isu socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku hayo waryahayaga maxamed muuse maxamed iyadoo maalmihii u dambeeyey lagu arkayey magaalada muqdisho dhismooyin dhaadheer oo aad u qurux badan iyo waddooyinkii magaalada oo dib biluceeda u soo laabatay kaasi oo ay iska kaashadeen shacabka magaalada iyo maamulka gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane cabdifatax cumar xalane ayaa ka warbixiyey dhismaha magaalada dhanka dhismaha waddooyinkana waad aragtaan waddadii wadnaha maanta meeshay marayso marshabiyeedigeedii meeshau maraayo laamigeedii oo maraya hadda masaajidka sheekh biyomalow maraya dhismihii laamiga maraayo oo ilaa iyo isbiska kaaraan iyo meelo kasii fogfog u socda kii soddonka ayay dowladda hoose ee turkiga u dhowaan dhisaysaa isagana waxa weeye waa waa iyana waa horumar kii shaqaalaha k d b ilaa iyo xarunta immigrationka isku xidhaayana waxaa dhisaya iyana dee dadka deegaanka ee degmada hodan ayaa iyana dhisaya oo aragteen in dhammaan marshabiyadigii la sameeyey kii buula xoogay waata lagu guulaystay kii sayidka ilaaisgiiska howlwadaag waata lagu guulaystay oo dhammaantood dib loo dhisay dhanka bilicda markaan fiirino shaqooyin badan baa laga hayaa haday ugu ay ugu horeyso xarunta ex baarlamaan taariikhiga ah iyana waata geeda lagu beerayo oo la qurxinayo magaalada indhaheedii noqonayso ubaxa caasimada dhalinyarada ah iyana waa kuwa ee shaqooyinka layaab kala haya ee magaalada geedaha ku beeraya ee rinjiyeynaya ee samaynaya dadka meeshay mari lahaayeen oo laamiga kadoykadoy lahaayeen calaamada u yeelaya ee gawaarida baraya inay shacabka wadada maraya ka istaagaan waxaasoo dhan adee horumar aad iyo aada loo taaban karo oo sheekh madaale ku guulaystay waaye ani markuu xafiis ka yimid wax kale waktigiisa mausan gelin wuxuu gelinayo keliya inuu dee magaaladan ay soo noqoto magaaladan bilicdeedii iyo dee horumarkeedii ay soo noqdaan magaaladan inay laamiya yeelato oo amniga qayb badan ka ah marka horumarka dhanka nadaafada iyo nabadgelyada iyo nalaynta oo shaqooyinka dowladda hoose ay qabato ugu muhiimsan meel aada iyo aada u fiican bay adeer marayaan
codkaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxa uu ugu dambeeyey warbixintii waryahayaga maxamed muuse maxamed ee ku aadanayd dhismaha iyo bilic soo celinta magaalada muqdisho iyo dadaalada maamulka gobolka banaadir uu wado iyada ayaana ugu dambeysay warkeeni duhurnimo oo inoo soo bilowday labadii ama sideedii iyo qadar soddon marir ah